shirkadaha socdaalka iyo kuwa xamuulka ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey ga-aankii ay dowladaha soomaaliya iyo kenya ay dib ugu soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed laakiin hadalhaynta xiisadda muranka badda ee labada dal ee dacwadooda taallo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j ayaa weli taagan maxamed kahaye ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan soomaaliya iyo kenya waxay ku dhawaaqeen inay soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib wadahadal ay garwadeen ka ahayd dowladda qatar isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq waxa uu sheegay in xukuumadda nairobi ay aqbashay inay faraha kala baxdo arrimaha gudaha ee soomaaliya taasoo sida uu sheegay shardi u ahayd soo celinta xiriirka labada dowladood siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya inay tahay midaan ogolayn faragelin mid mid ku salaysan ixtiraam loo hayo qarannimada soomaaliya mid ku salaysan ixtiraam loo hayo soomaaliya iyo xuduudaheeda madax bannaanadeeda siyaasadeed loo hayo mabaadi'daas mabaadii annaga aan la nimaanay keligeen ma ah waa mabaadii u yaalla oo u ah aasaaska dhisitaanka ururka midooda afrika wasiirku waxa uu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya aysan dulqaad u lahayn faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee soomaalida waxa uu sheegay in xushmaynta madax bannaanida dhuleed iyo xuduudaha iyo in aan la faragelin siyaasadaha gudaha ee dalalka xubnaha ka ah ay yihiin mabaadiida midooda afrika uu ku dhisan yahay intii uu go'naa xiriirka labada waddan waxaa saameyn xoogan ay ka soo gaartay ganacsiyo kala duwan waxaana ka mid a shariikadaha socdaalka iyo kuwa alaabada xamuulka ah qaada ee soomaaliya cali axmed faarax waa agaasimaha shariikadda duulimaadka idil ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in muddo shan bilooda oo xiriirka labada wadan uu hakad ku jiray ay isdhimeen safaradii la ysaga kala gooshi jiray labada wadan ugu yaraan maalinkii waxaa bixi jirtay lix ama shan diyaaradood oo qaarna galabkii bixi jiray maqribkii kudhawaadkii qaarna ay bixi jireen subax hore qaarna ay duurkii bixi jireen saddexdaas qaybood u bixi jireen halka maanta ay jirto in laba diyaarad ama hal diyaarad ay nairobi aado waa gara kartaa dee culayska meeshuu ka yimid culayskaasna waxaa u badana imaanaya waa xiriirka cali axmed waxa uu leeyahay ka hor inta aysan soomaaliya ka goosan xiriirka diblomaasiyadeed kenya maalin walba waxaa labada wadan isaga kala gooshi jiray shan ilaa iyo lix duulimaad laakiin markii uu xiriirkooda go'ay waxay ku soo hareen hal ilaa iyo laba duulimaad maalintii waxaana dheeraa in rakaabkii ay qaadi jireen ay ku adkaatay helista fiisooyinka ama ruqsadaha dalkugalka tan iyo bishii march waxaa sidoo kale taagnaa mamnuuciddii ay mamnuucday soomaaliya qaadkii ka iman jiray dalka kenya taasoo khasaare xoogan uu ka soo gaaray beeralaydii qaadka ee dalka kenya haatan shariikadaha ka shaqeeya xamuulka ee soomaaliya waxay caqabado ka soo wajahayaan dalka kenya maxamuud jaamac oo ka tirsan shariikadda easyway cargo ayaa sheegay in ganacsigoodii uu hoos u dhacay shantii bilood ee lasoo dhaafay diyaaraduhu way badnaayeen oo dhowr diyaaradood la saari jiray hadda diyaaradihii ayaaba diidaaba micnaha inay qaadaan alaabtii kuu qaadan waayo waxay leeyihiin hadhowtii annaga wixii nooga imaado dhibaataa adig maa qaadanayo marka hadda xoogaa way adag tahay sidii hore inay diyaaraduhu wax kugu qaadaan waxaan rajeynaynaa insha allah in sidii hore oo wax noo ahaayeen oo kontaroolkii badnaayo waxaas ay naga yaraadaan waxa uu sheegay in xiriirka xumaada ee labada wadan uu keenay in dayuuradaha kooban ee duulimaadka isaga kala goosha labada wadan ay diideen inay qaadaan xamuul ama kaargo waxa uu sheegay inuu rajaynayo in ganacsigooda uu soo hagaago xiriirka labada wadan ee soo noqday awgii marka xayraadaha si rasmiya loo qaado xiriirkan soo wanaagsanaaday ee labada dal ayaa ku yimid u kala dabqaad ay samaysay dowladda qatar laakiin weli waxaa taagan arrinta muranka badda ee labada wadan ee dacwaddu ka taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee haig qaar ka mid a aqoon-yahanka ka faallooda arrimaha labada wadan ayaa qaba inay adag tahay in lasii saadaaliyo go-aanka ay maxkamadda i c j ka gaari doonto kiiskan bishii maaj ee sanadkan kenya waxay diiday inay ka qayb gasho dhagaysiga dacwadda iyadoo durtay dhexdhexaadnimada maxkamadda ee kiiskan warbixintii maxamed kaahiye oo inoo akhrinaya maxamed colaad xasan ayay taasi ahayd halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a